wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka labada kun afariy labaatanka labada kun shan iyo labaatanka imtixaanka ayaa waxaa u fariisatay arday gaaraysa sideed iyo soddon kun afar boqol kow iyo toddobaatan arday oo ku kala nool gobolada dalka iyo gobolka banaadir kuwaasi oo sanadkan si habsami leh uga qayb galay imtixaanka munaasabadan ayaana lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle mudane saciid hagar camalow iyo mas-uuliyiin kale waxaana kaalinta koowaad ku guulaysatay sida lagu shaaciyey natiijada imtixaanka caaisha aadan ugaas xirsi oo gashay kaalinta koowaad ee imtixaanka qaranka sanad dugsiyeedka labada kun afariyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka ardayga ugu horeeya waa caaisha aadan ugaas xirsi ka socota gobolka banaadir dugsiga soos ninety one point nine nine bay keenta sagaashan iyo kow dhibic sagaal sagaal boqolkiiba khaalid cabdinuur xuseen xaamuud oo jubbaland ka socda iskuulka markabley ayaa kaalinta labaad ku jira oo ah boqolkiiba wuxuu keenay sagaashan iyo kow dhibic sagaashan saddex kaalinta saddexaad waxaa ku jira faysal maxamed ibraahim cali oo ka socda koonfur galbeed iskuulka rainbow lera u dhigtaa waxa uu keenay boqolkiiba sagaashan iyo kow dhibic konton iyo kow kaalinta afaraad waxaa ku jirta fartuun tahliil caalin guuleed oo ka socota hirshabeelle hiiraan integrated schoolka leeraa dhigata sagaashan iyo kow dhibic afartan iyo afar boqolkiiba ku baasta kaalinta shanaad waxaa ku jira cabdiqani cabdixakiin xasan axmed oo galmudug ka socda iskuulka sunlight la yidhahdo dhigtaa sagaashan iyo kow dhibic afar boqolkiiba ayuu ku baasay oo kaalinta ku galay kaalinta lixaad laba arday ayaa iskula jirta cabdi isaaq xuseen maxamed oo koonfur galbeed ah iskuulka salaaxudiin baydhaba ayuu dhigtaa waxa uu kaalinta lixaad ku galay sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo sagaal boqolkiiba kaalinta lixaad waxaa kaalinta kula jira ramle isaaq maxamuud cabdi oo isla koonfur galbeed ah iskuulka albashaa'ir dhigata sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo sagaal ayay ku gashay kaalinta lixaad khatro axmed cabdiraxmaan xasan ayaa waxay gashay kaalinta toddobaad oo ka socota hirshabeelle iskuulka maclow abiker ayay dhigataa sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo sideed ayay kaalinta toddobaad ku gashay sideedaad waxaa galay cadnaan cabdiweli maxamed yuusuf oo ka socda banaadir turkish macaarif sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo toddobo ayuu ku galay kaalinta kaalinta sagaalaad waxaa galay cabdiqaadir maxamed diiriye afrax oo ka socda banaadir iskuulka mucaasir sagaashan iyo kow dhibic labaatan iyo sagaal
wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sanadkan natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka labayo tobanaad ee sanad dugsiyeedka labada kun afariy labaatanka labada kun shan iyo labaatanka markii ugu horreysay waxa ay ku bandhigtay islamarkaana ay ku qabatay munaasabadda meel ka baxsan caasimadda dalka waxaana sanadkan in munaasabadda lagu qabto nasiib ay u yeelatay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle